iyadoo dhowaan la furay duulimaadyada garoonka ayaa weli waxaa socda baaritaano lagu xaqiijinayo rikaabka raacayo diyaaradaha iyo kuwa soo gelaya garoonka sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kismaayo si dhammaantooda ay u wada maraan baaritaano caafimaade duulimaadyada garoonka ayaa aad u yar maadaama xayiraadii la saaray garoonka ay weli socoto si looga taxadiro faafida cudurka covid sagaal iyo toban maareeyaha garoonka mudane cabdulaahi aadan maxamed jagadoon oo la hadlay warbaahinta ayaa waxuu dowladda federaalka ka codsaday in la ballaariyo duulimaadyada diyaaradaha garoonkan adeegiisa waxaa si weyn u saameeyey oo maaragtay dadku ay aada maaragtay loo dareemay xilligii coronaviruskii ama xanuunkii maaragtay koronaha uu jiray oo guud ahaanba la xiray adeegii garoonkan maaragtay ay iyo shaqadii diyaaradaha dhammaanba taasoo keentay dhaqaale ahaan iyo shaqooyinkii baaxadda lahaa ee dalka maaragtay in ay wada istaagaan sida hadda ad aragtaan waxaan ka soo kabsanaynaa bilooyinkii caqabadihii badnaa maaragtay aan soo marnay ee shaqadii oo dhan istaajiyey garoonkii shaqadiisa hadda dib bay u furmaysaa waxaan hadda bilownay diyaaradihii maaragtay localka muqdisho iyo kismaayo oo local flightka ahaa saad ogtihiina garoonkan maadaama hadda flytka uu furmay weli si rasmi ah oo shirkadihii dhammaantood ay wada howlgali karaan looma furin shuruudo ayaa ku xidhan maalinkii waxaan leenahay hal duulimaad ama marka ugu badanna laba duulimaad oo muqdisho iyo iyo kismaayo ah taa marka waxaa jira cabasho aada u weyn dhanka bulshada maadaama garoonkan uu yahay garoon aada u weyn population aada u badanna kismaayo iyo maaragtay nawaaxiga halka kan garoonkan adeegiisa ay ku xiran yihiin kuma filna hal diyaarad keli ah in maalinka kismaayo ay ka duusho oo muqdisho ay aado maxaa yeele diyaaradaha soo degaya ama waa konton qaad ama waa soddon qaad laamaha dowladda shaqaalaha rayidka ah civil servantiga iyo mas-uuliyiinta dowladda ee howlo shaqo rabo inay u aadaan muqdisho ama dadka shacabka ah baahiyaha muhiimka ah sida caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo danaha kale ee muhiimka ah rabo inay u aadaan ma kaafin karta hal diyaarad hal diyaarad keliya haddii la dhaho kismaayo ka duuleysa maanta muqdisho ma dowladdii mas-uuliyiinteedii ee howlo shaqe ee maaragtay la xiriira arrimaha dowladda u aadi lahaa muqdisho miyaa ku dhoofaya diyaaradda ama dadka shacabka ahbaa ku dhoofaya suuragal maahan garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulle waa garoonka aadan caddo marka laga tago garoonka labaad ee guud ahaanba maaragtay shacabka soomaaliyeed iyo nidaamka dowliga ee dalkaba sumcad ahaan iyo magac ahaan iyo maaragtay babulashin ahaanba ugu weyn waayo marka waxaan codsanaynaa in maaragtay mar haddii duulimaadyadii ay bilaabmeen oo la furay duulimaad kasta oo aan samaynayno waxaanu si mog leh aan u tixgelinaa ama aan fulinaa dhammaan shuruudihii maaragtay ku xeeranaa ama shuruudihii loo baahnaa xagga ka hortagga covid nineteenki dadka rikaabka ee dhoofa waxaan u samaynaa ama aan xaqiijinaa in ay maaragtay afka ay xirtaan in maaragtay golofiskii gacmuhu ay qabaan in sbacekii loo baahnaa ee one miter dadku in ay kala fadhiistaan waxaan diyaar u nahay ama markasta aan ku wargelinaynaa rikaabka dhoofaaya iyo kuwa soo degayaba inay fuliyaan nidaamka loo dejiyey ee maaragtay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda duulista gaadiidka ee hawadu ay iska kaashanayaan annagu in aan fariimahaasi aan gaadhsiino isla markaana aan xaqiijino in dadka maaragtay dhoofayo ama dadka soo degayo labadaba bidqabkoodii iyo caafimaadkoodii iyo checking systemkii oo dhan inay maraan annaga marka haddaba fulinayno dhammaan shuruudahaasi naguma filna cabashada jirta ee bulshadeenna ay qabta ee guud ahaan nidaamka duulimaadyada gaadiidka diyaaradaha iyo maamulka ee garoonkaba in haysto ayaa ah in aynan ugu filnayn hal diyaarad sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in la ballaariyo mar haddii aan fulinayno dhammaan nidaamkii maaragtay shuruudihii loo baahnaa aan fulinayno ee xagga caafimaadka iyo ka hortagga ee xanuunka maaragtay halista ah waxaan ka codsanaynaa hay-adda wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowladda federaalka in si gaar ah garoonka kan iyo adeegiisa maadaama